calaykum duhur wanaagsan dhegaystayaasha qiimaha naga mudan ee hawada nagala jaan qaadaysa ramadaan kariim ku soo dhowaada warka duhurnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo aan idin ambaqaada anigoo ah cabdirisaaq sheekeye qodobadan idin hayana waxaa ka mid ah wafdi uu u hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa waxa uu gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay si ugu kurgalo goobaha lagu qabanayo shirka madasha wadatashiga qaran ee dhowaan halkaasi lagu wado inuu ka furmo dowladda maraykanka ayaa sheegtay in maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab ay qarka u saaran yihiin burbur kadib markii ay la kulmeen dhabarjab weyn oo ku aadan weerarrada dhanka cirka ahi oo ay fulinayaan dowladda maraykanka iyo ciidamada qalabka sida ee soomaaliya howl-gal ay si wada jira u sameeyeen ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ayaa laga sameeyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ka oo lagu soo qabtay tiro maleeshiyaad ka argagixisada ee al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka puntland ayaa maanta xukun dila ku riday afartan iyo saddex ka tirsan maleeshiyaadka ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus kuwaasi oo dhowaan weerarkii ay ku qaadeen puntland lagu qabtay waxaa maanta si rasmi ay xarigga looga jaray xafiiska wakaaladda wararka soomaaliyeed ee gobollada jubbooyinka waa xafiiska wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona ee gobollada jubbooyinka ka oo laga hirgeliyey magaalada kismaayo ee xarunta jubbada hoose
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qaar ka mida qodobada warkeenna kuwoodii ugu duwar koroonaa haatanna ku soo dhowaada warkeennii oo intaasi ka badan waa sabti taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bishii lixaad sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka wafdi uu hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay si ay ugu kuurgalaan wafdiga guddoonka sare ee baarlamaanka uu hogaaminayo goobaha lagu qabanayo shirka madasha wadatashiga qaran ee dhowaan halkaasi lagu wado inuu ka furmo waxaa haatan qadka taleefanka si toose ugu jira waryaheena siraaji sheekh isaaq bal siraaji faahfaahinigasi guddoonka sare ee baarlamaanka ee soo gaaray baydhabo aad iyo aad ayaad umahadsan tahay maanta abbaaro saddexdii saac iyo bar waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo soocaga dhigatay diyaarad siday guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ay weheliyeen qaar ka mid a xildhibaano ka tirsan baarlamanka dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale waxaa ka mid ah taliyaal ciidan waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo uga hortegay ku-tinaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka mudane maxamed xasan fiqi gudoomiyaha baarlamanka dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna maye kadib wafdiga gudoomiyaha baarlamanka waxaa loo soo galbiyey aqalka madaxtooyada ku-meelgaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya halkaas ayaa muddo kulan muddo socday kula qaatay kusmaha madaxweynaha iyo qaar ka mid a golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya intaasi kadib gudoomiyaha baarlamanka iyo wafdigiisa waxaa loo soo galbiyey qeybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed halkaas ayaa guddoomiyaha baarlamanka saacadan hadda la joogo kulan kula qaadanaya codayaasha dhaqanka ee beelaha wadega gobolada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan laba beelood oo walaalaaodhawaan jirir ku dhex martay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ujeedada safarka waxa uu ku sheegay guddoomiyaha baarlamanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari inuu gogolxaar u yahay wafuudda kale ee kusoo qulqulaysa magaalada baydhabo islamarkaana doonaysa inay ka qayb gasho shirka wadatashiga qaran ee xanaanka doorashooyinka oo muddo laba maalin kadib ka dhici doona magaalada baydhabo waxaa sidoo kale uu sheegay in sidoo kale safarkiisa uga faa'iidaysanayo in ay dhexdhexaadiyaan isaga iyo wafdigiisa labadaasi beelood oo walaalaha oo dhowaan dirirta ku dhex martay magaalada baydhabo odayaashaasi labada jaanib ayaa had jeertan kulan la qaadanaya mar dhowna waxaan rajaynayaa in warqadyeenka ula hadlo waa tahay mas-uuliyiin ayaa sheegtay inay la socdaan oo guddoonka baarlamaanka sare ee dalka mas-uuliyiinta ayaa ka mid ah
Een, sheekayo runtii xildhibaan ka tirsan baarlamanka ee, dowladda federaalka oo maahan markii ugu horreysay oo maalmahan een, xildhibaanadii ugu horreeyey ma noqonayaan maalmihii ugu dambeeyeyba waxaa ku soo qulqulayay magaalada baydhabo xildhibaano ka tirsan baarlamanka dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolada koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana martida loo yahay een, se- qaar ka mid ah ee xildhibaanadaas unbaa ka mid ah iyo taliyaal ciidan oo u badan taliyaal een, boolis ah iyo military isugu jiray oo iyaguna runtii een, howlahoodii iyo een, sababta magaalada baydhabo ay usoo gaareen in iyo hadda aan faahfaahin marka een, waxaa hoosha ugu weyn ee maalmahan taagneed ayaa ahayd birirtaasi labada beelood oo walaalaha dhex martay oo maantana een, rajaynayo in lagu guulaysto oo labadaasi jaanib odayaasha dhaqanka ee ka kala socda in maanta dhexdhexaadin loo sameeyo howshaasina la damiyo iyo sidoo kale een, howsha kale oo maalmahan een, bulshada reer koonfur galbeed oo dhan ay hadal hayeen oo ah shirkaasi oo ka furmaya magaalada baydhabo islamarkaana looga hadlayo aayaha dalka muddo lix maalin aan ka socon doono magaalada baydhabo ee, dadka reer baydhabo oo runtii si aada ugu diyaar garoobaya ergada kusoo qulqulaysa ama dadka een, ka qaybgalaya oo kas- kusoo qulqulaya magaalada baydhabo sidii loo soo dhaweyn lahaa dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay u xil saartay een, guddi ee, loogu talagalay inay soo dhaweeyaan een, wafuudaasi kusoo qulqulaysa magaalada baydhabo looga diyaarin lahaa tashkiilaadkii iyo wixii ay u baahnaayeen dadkaasi marka een, howlo aada u fara badan ayaa ka socda runtii madaxtooyada iyo dhammaan gobolada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada caasimadda waa koonfur galbeed ee baydhabo goobo kale oo cayiman ama shirka lagu qabanayo ama meelo kale oo guddoonka u booqday miyaa jira Een, guddoonka een, ah, waxa uu booqday dhismooyin fara badan oo lagu soo kordhinayo xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhismooyinkaasi oo maalmihii ku dambeeyey runtii la bilaabay oo looga talagalay in een, ah, ergada ama een, martida kusoo qulqulaysa magaalada baydhabo loogu adeego sida een, hoolka weyn ee shirka uu ka dhici doono oo had jeertan la dhisay oo howl aada u qurux badan oo qalabkiisana u dhamaystiran yahay oo een, guddoomiyaha baarlamanka iyo wafdigiisa ay booqdeen waxaa sidoo kale een, guddoomiyaha baarlamanka u booqday een, qeybo kale oo madaxtooyada lagu kordhinayo oo ay u badan yihiin guest house-yo ama guryaasha martida oo lagu soo kordhinayo madaxtooyada dhismooyin aada u fara badan iyo shaqaalo aada u tiro badan oo shaqo abuur looga sameeyey oo had jeertan een, la dhisayo marka dhammaan qeybaha madaxtooyada ay ka kooban tahay iyo dhismooyinkaasi ayuu soo kormeeray intaas kadibna een, guddoomiyaha baarlamaanka waxaa si toosa loo geeyay qeybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed halkaasi ayaa had jeertan kulan uu kula qaadanaya odayaashaasi dhaqanka ee koonfur galbeed siraaj sheekh isaaq wariyaheenna baydhabo oo khadka iigu waramayay aad baa mahadsantahay siraaj dowladda maraykanka ayaa sheegtay in maleeshiyaadka argagixisada ee ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugusi ee shabaab ay qarka u saaran yihiin burbur kadib markii ay la kulmeen dhabarjab weyn oo ku aadan weerarada dhanka cirka ahi oo ay fulinayaan dowladda maraykanka iyo ciidamada qalabka sida soomaaliya maxamed jubba
war ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa lagu sheegay in kooxda shabaab ay markaan ku dhowdahay burbur kadib markii ay la kulmeen dhabarjab weyn oo ku aadan weerarada dhanka cirka ah oo ay fuliyeen dowladda maraykanka maraykanka waxa ay sheegeen weeraradii ugu dambeeyey ee dhanka cirka ah ee lagu beegsaday saraakiil muhiima oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab gaar ahaan laba sargaal oo shabaabka dhexdooda aad muhiim uga ahaa marka loo eego howlihii shabaabka ay u qaabilsanaayeen duqaymaha ayaa dhacay horaantii bishii mey iyadoo kii ugu dambeeyey uu dhacay saddex iyo tobankii bishii mey waxaana lagu beegsaday sagaal dagaalyahan oo ka tirsan maleeshiyada kooxda ugus saddex ka mid ahna waxaa la sheegay in lagu dilay duqayntaas dhammaan afarta weerar ee maraykanka ka geystay soomaaliya bishii mey waxay ka dhaceen meelo fog oo hoos yimaada deegaanada shabaabka ay maamulaan dhabarjabka weeraradaasi shabaabka ay kala kulmeen ayaa la sheegay in ay halis ugu jiraan burbur ku yimaado maadaama ay waayeen saraakiil waaweyn oo dhanka militariga u qaabilsanaa warka ayaa lagu sheegay in xilli aan fogeyn ay kooxda maleeshiyaadka shabaab ay burburi doonaan marka la fiiriyo khasaaraha ka soo gaaray labadan hogaamiye ee muhiimka u ahaa maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab labada horjooge ee shabaabka laga dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray maxamed dulyadayn oo jubbooyinka lagu dilay iyo macalin daa'uud ninkii u qaabilsanaa dhanka tababarada kooxda ugus kaasi oo isagana duqayn dhanka cirka ah lagu dilay maxamed cali cumar jubba warbaahinta qaranka muqdisho
mahadsanid jubba howlgale ay si wada jira ay u sameeyeen ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ayaa laga sameeyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ka oo tiro ka tirsan maleeshiyaadka argagixiisada ahi lagu soo qabtay cumar xasan cali
howlgalkan oo si wada jir ay u fulinayeen ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ciidanka booliska iyo asluubta soomaaliyeed iyo ciidanka booliska amisom ayay ka sameeyeen xaafadda suuqa xoolaha qaybta ka tirsan degmada yaakshiid ee gobolka banaadir waxayna ciidamadu guriguri u baarayeen guryaha ku yaala xaafaddaasi bartilmaameedka howlgalka ayaa ahaa in ciidamada ay gacanta kusoo dhigaan maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo ku dhuumaalaysanayay xaafadda suuqa xoolaha intii uu howlgalka socda ayaa ciidamadu waxa ay soo qaqabteen ilaa boqol qof oo looga shakisanaa inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab inkastoo markii baaritaan lagu sameeyey dadkaasi intooda badan la sii daayay marka laga reebo shan qof oo ciidanka ay aqoonsadeen inay ka tirsan yihiin argagixisada al-shabaab howlgalkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa kusimaha taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka sarreeyagaas cabdulaahi gaafo maxamuud oo ay wehelinayeen taliyaha nabadsugidda qaybta guud ee gobolka banaadir iyo saraakiil kale oo ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka hay-adaha amniga soomaaliya oo kaashanaya booliiska amisom ayaa kordhiyay howlgallada dhinaca amniga ay ka sameynayaan caasimadda muqdisho inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan si ay uga hortagaan weerarada iyo dilalka maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab looga bartay in shacabka soomaaliyeed ay u geystaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan cumar xasan cali t v-ga qaranka
adumaasi ee waryaheena cumar xasan cale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland ayaa maanta xukun dil ah ku riday afartan iyo saddex ka tirsan maleeshiyaadka ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ogus kuwaasi oo maxaabiis ahaan ciidamada puntland ay gacanta ugu dhigeen ka gadaal markii ay dagaal ku qaadeen maamulka puntland qaybo ka mid ahi maleeshiyaadka argagixiisada ee al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland ayaa xukuntay afartan iyo saddex xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyaadka shabaaba kuwaasi oo lagu soo qabtay weerarkii ay ku qaadeen deegaanada puntland bishii maaj ee sanadkan maxkamadda ayaa riday xukunka khamiistii waxaana la filayaa in dhowaan lagu fuliyo xukunkan iyadoo muddo markaasi badan ay wadeen baaritaano la xidhiidha arrimahan dhowr jeerna la horkeeyey maxkamadda ciidamada iyadoona qareena loo qabtay maxaabiistan ayaay maxkamaddu xukun dila ku riday waxaana ay ahaayeen raggii waaweynaa ama maleeshiyaadkii waaweynaa ee lagu soo qabtay dagaalkii ciidamada maamulkaasi puntland ay la galeen maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab waxaa maanta si rasmi ahay xarigga looga jaray xafiiska wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona ee gobollada jubbooyinka ka oo laga hirgeliyey magaalada kismaayo aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa faahfaahinta warka kismaayo ka soo diray mas-uuliyiintana ka tirsan wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa maanta waxa ay xariga ka jareen xafiiska cusub ee wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona xafiiskeeda maga laga hirgelinayo magaalada kismaayo wasiirka warfaafinta jubbaland oo markaasi ka mid ahaa mas-uuliyiintii xarig jarka sameynayay ayaa sheegay in guul weyn oo usoo hoyatay reer jubbaland ay tahay furitaanka xafiiska cusub ee wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona oo muddo ka badan soddon sano markii ugu horreysay laga furo kismaayo sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya waxaana isna dhankiisa uu tilmaamay in uu si weyn u soo dhoweynayo furitaanka xafiiskan cusub ee wakaaladda wararka soomaaliyeed laga hirgeliyey magaalada kismaayo agaasimaha wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala ayaa dhankiisa isaguna ku dhiirigeliyey dhammaanba bahda saxaafadda magaalada kismaayo in ay ka wada qayb qaataan sidii loo dhidabada loogu taagi lahaa xafiiskan cusub ismar ahaantaana ay dhammaantood u adeegaan waxaana furitaanka xafiiskan uu kusoo deegmaya markii maalintii shalay ahayd ay soo gaareen magaalada kismaayo fuud ballaaran oo uu hogaaminayo agaasimaha wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdirasaaq yuusuf bahlaawi iyadoona tan iyo intii ay ku sugnaayeen magaalada kismaayo kulamo kala duwan la qaatay qaybaha kala duwan ee bahda saxaafadda iyo sidoo kale wasaaradda warfaafinta jubbaland inta badanna waxaa laga wada hadlayay sidii markaasi sare loo qaadi lahaa adeegyada kala duwan ee warbaahineed ee ka jira gobolka aadan maxamed salaad radio muqdisho magaalada kismaayo
mahadsanid aadan kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jibinayeen saddex boqol iyo labaatan arday oo soo baratay farsamada gacanta iyo ganacsiga kuwa oo dalka kuwa oo dadkii dib loogu soo celiyey xeryaha barakacyaasha kenya iyo yeman ka mid ahaa wariyaheyna siraaji sheekh isaaq ayaa warkaasi mar kale magaalada baydhabo inooga soo diray ardaydan oo tiro ahaan gaarayay saddex boqol iyo labaatan ayaa muddo afar bilood ah waxaa la barayay farsamooyin shan ah oo ay barayeen hay-adda m m c mashruuca lagu barayay farsamada waxaa bixinaysay dowladda jir oo ay soo marisay hay-adda shaqaalaha adduunka i l o waxaana dadkan oo saddexda boqol iyo labaatanka farsamooyinka gacanta la baray laga keenay ama dib loogu soo celiyay haryaha barakacyaasha kenya iyo yemen waxaana munaasabadda ay ku qalan jibinayeen maanta oo ka dhacday hoolka weyn ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya kasoo qaybgalay ku-filnaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka mudane maxamed xasan fiqi wakiilo ka kala socday hay-adaha m m c iyo i l o iyo sidoo kale hay-adda u n h c r oo dadkan dib ugu soo celisay dalka guddoomiyaha maamulka gobolka bay ardayda iyo waalidiintooda waxaana ugu horeyn munaasabada ka hadlay siid cali baafo iyo cabdikariin xasan xuseen oo ka kala socday hay-adda u n h c r iyo kambaniga m m c waxaana ay sheegeen in dadkan soo celintoodii ama in dib loogu soo celiyo dalka dhibaato weyn ay ka mareen laakiinse had yeertan la baray ilaa iyo shan xirfadood maantana la guddoonsiinayay shahaadooyinkooda guddoomiyaha maamulka gobolka bay mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo isagana ka hadlay goobta munaasabadu ay ka dhacaysay ayaa sheegay ama kula dardaarmay ardayda inay ku dadaalaan sidii ay dalkooda ugu nagaan lahaayeen islamarkaana wax badan ay u qaban lahaayeen dalkooda ayna ka fogaadaan tahriibta oo lagu baayo dhibaatooyin weyn dhallinyarada soomaaliyeed ay kala kulmeen gebagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay kufimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka mudane maxamed xasan fiqi waxaana uu sheegay inuu maanta aada ugu faraxsan yahay inuu ka soo qiibgalo munaasabad ay ku qalan jibinayaan arday tiradooda ay gaaraysa saddex boqol iyo labaatan oo dib loogu soo celiyey haryaha barakacyaasha kenya iyo yemen kuwaasoo hadeertan ka mid noqonaya ardayda soomaaliyeed ee wax ku barta gudaha dalka soomaaliya waxaana sidoo kale uu sheegay in dadkani xirfado ay u sameyn shaqa abuur ay u sameyn doonto dowladda koonfur galbeed soomaaliya siraaji shaisaa warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
deeq lacageed oo ay isku soo ururiyeen ururka dhallinyarada maamulka galmudug ayaa maanta loo qeybiyey dadka naafada ee ku dhaqan magaalada gaalkacyo xarunta gobolkaasi mudug cabdirasaaq maxamed axmed ayaa qeybka ahaa warkanna inooga soo diray deeqdan lacageed oo ah mid ay soo ururiyeen ururka dhallinyarada gobolka mudug ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa loo qeybiyey dad danyara kuwaasi oo isugu jira indhoolayaal iyo cuuryaamiina munaasabadda deeqdan loogu wareejinaya dadkan tabaalaysan oo ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan kuwa maamulka degmada gaalkacyo siyaasiyiin aqoon-yahano iyo bulshada qeybeeda kala duwan ugu horreynna waxaa munaasabadan deeqda lacageed loogu wareejinaya dadkani tabaalaysan ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada gobolka mudug ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug sahal maxamuud cabdulle waxauna sharaxad ka bixiyey dadka deeqdani la siinayo waxaa barnaamijkan soo abaabulay dhallinyarada ururka dhallinyarada gobolka mudug iyo culimaadiinka qayb ka mid ah ayagoo markaasi dadkii masaakiinta ah soo indhendheeyey magaalada waxaa ka mid a dadkaas qofka haddaan noocyadooda kala sheegno maamo hooyo waayeel ah oo dhabarkii soo gotay iyadana isku soo godatay oo haddana guriga ay u joogto gabar indhala dhagana laha wax maqalin sidoo kale gurigooda haddana ugu joogo wiil dhagala indhalahan waxna arag waxna maqal ayaduna ay u tahay qofkii u ciidimanayay oo wuxu soo qaadayay ay tahay waxaa kaloo ka mid a dadka tabaalaysan meesha fadhiya wiil dadiisu aad ay u yar tahay gacmo la-aan iyo lugu la-aan ku dhashay oo sidaa darteed asaguna ee dad tabaalaysan ah noocaasna uu yahay waxaa ka mid ah hooyo bareella ah qaarka qaarka dambe aan ku lahayn wax dareen ah intaa feeraha ka kore ee keliya dareenka uga jiro madaxweynihii hore ee galmudug maxamed axmed caalin oo isna kulanka ka hadlay ayaa uga mahad celiyey ururka dhallinyarada gobolka mudug doorka ay ka qaataan mar kasta horumarinta adeegyada bulshada iyo barnaamijkan lagu taakulaynayo dadka tabaalaysan gaara ugu sii mahad celinayaa dhallinyarada oo runtii baryahan dambe firfircooni aanan ewel ku ogaa jirin baryahan dambe lasoo baxday dhallinyarada difaacii dalka waa ka qayb qaateen dhismihii ceelasha iyo deegaameynta iyo wixiina waa ka qayb qaateen oo si xoog leh uga qayb qaateen weli waa ku jiraan haddana waxaan arkay eh, sida ay u wadaan dadkan walaalahood ah oo dhibaataysan eh, sida ay rabaan inay wax ugu qabtaan waxna ugu soo aruuriyaan duqa degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug xirsi yuusuf barre ayaa isna gunaanadkii kulanka ka hadlay
waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa oo aan u bogaadinayaa ilaahayna ugu rajaynaya inuu ajar ka siiyo dhallinyaradii iyo culummadoodii istaagtay arrintan oo soo abaabashay oo fikirka keentay iyo intii ka qayb qaadatayba Ee, waxaan rabaa dadka ee, ee, dhibaataysan oo magaaladan ku nool intan kaliya maaha waa run intii ugu dardarnayd weeye ilaa sideed boqol oo qof baa la ii sheegay mar aan tirakoob u diray khayr allaha idin siiyo intaan haddaad u istaagteen in maaragtay la taakuleeyo aayad waa mucjiso weeye waa waxyaaba mucjisada adduunka lagu soo bandhigu ka mid yahay canuga yarkaa qurxun aa arkaysaan luga male gacmo male hadde waa ilaahay wax maaragtay tusaalena lakaga dhigaya inaan ku cimro qaadano waa markii horraysay oo deeq lacageed oo caynkan oo kale ay soo ururiyaan ururka dhallinyarada gobolka mudug lagu wareejiyo dad tabaalaysan oo ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kuwaas oo u badan cuuryaaminaya indhoolayaala cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
mahadsanida waryaheena gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo xarunta gobolkaasi warkiisina waxa uu u dambeeyey wararka aynu idinkaga hayna guud ahaa warkaasina waxuu idinkaga imaanaya warbaahinta qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya biliiska belgin ayaa xiray labaiyo toban ruux oo looga shakisan yahay inay qorsheynayeen weerare argagixiso ciidamada ammaanka ayaa galay dhismooyin badan oo badi ku yaala barasilis waxaana su-aalo la weydiinayaa in ka badan afartan ruux xafiiska xeraalayaasha federaalk ayaa sheegaya inaanay wax hub iyo walxaha qarxa lagu helin intii baarista ay socotay toddobaadkii tegay ayaa ilaa ammaankaahi oo belgin ah waxay sheegeen in biliisku ay heleen digniin in koox xagjiriin ah oo ka tirsan kooxda khilaafada islaamka oo dhowaan ka soo baxay suuriya ay ku soo jeedaan yurub digniintaasina loo qaybiyey dhammaan biliiska dalka oo dhan bishii maarso ayaa soddon iyo laba ruux lagu dilay weerare ka dhacay garoonka diyaaradaha barasiles iyo tariinada magaaladaasi warkii duhurnimo oo aad ka maqlayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya duhurnimadan maantahi waa igeyntaa waxaana warkeedin baahinaya anigoo ah cabdirisaaq sheekh ibraahim sheekay radio muqdishona oo aad ka maqlayseen intaynu warkan ku lamid ee ku kulmi doonno waa sheekaiyo dhammaanba haweynta fartame yaqaaniinta iyo radio muqdisho inta warkaygala qayb qaadato idin leh ramadaan kariim